Gudoomiye ku-xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Mudane Ciise Maxamuud Guure ayaa daafuray tababar aqoon kororsi oo sare loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadaha qaar ka mid ah howlwadeennada maamulka gobolka Banaadir. Howlwadeennada ayaa inta uu tababarku socdo waxay qaadan doonaan casharro la xiriira maamul wanaagga, anshaxa shaqada, mas'uuliyadda howlwadeennada, u qaadida bulshada iyo dhowrista xuquuqda muwaadinka. Gudoomiye ku-xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Ciise Maxamuud Guure ayaa sheegay ujeedka tababarka inuu yahay sidii loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqaalaha dawladda hoose ee xamar si bulshada caasimadda ay u helaan adeegyo tayo leh.
Fur in kugu sameeyo tababarka aad halkan u fadhisaan maanta oo la rabo inaad ku kobcisaan amba aad sare ugu qaadaan xirfadiina shaqo. Ee waxaan u maleynayaa waa laga sheekeeyay akhyaartii iga horeysay laakiin waxaan rabaa hal muhiimad inaan hoosta ka xariiqo in aysan noqonin tababaradii aad ka qayb geli jirteen oo kale oo inta laba maalin saddex maalin amba usbuuc la isu yimaado laga tagay inaysan naqanin ee wixii aad ka barateen waa in xafiisyada laga arkaa maxaa yeelay haddii ay noqoto aqoon kororsi iyo tababar iyo kobcin xirfadeed waa in ay ka bixisaa xafiiskaasi wax la taaban karo dabcan dowladda hoose waxyaabaha ugu muhiimsan ee hayse waa adeeg waxa aan la macaamilno waa bulsho daadejina loo baahan yahay waxaa laga hadlay mas-uuliyadaha waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay dadka annaga aan adeegga u hayno inaan si wanaagsan ula macaamilno xafiiskaada marka la yimaado laga dareemo aysan noqonin qofka muwaadinka xaqu u leeyahay inuu xafiiskaada yimaado adeeg hufanna adigaa u qabatid waxaan rajaynaha marka inaad ka faa'iidi doontaan waxyaabaha inta hadda uu macalinka uu ku tilmaamay oo xirfadihiina lagu kordhinayo hadday ahaan lahayd anshaxa iyo la dhaqanka dadweynaha inaad akhlaaq wanaagsan kula dhaqataan maxaa yeelay diintaynaana amrayso rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay innii bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq annaga diintayna suuban yacni wax hadda reer galbeedka ay ka hormareen wixii wanaagsanaa iyo akhlaaqdeen iyo qaateen iyo macaamilada laakiin annaga maxaan ugula yaqaanaa ballanka bax wakhtigoo aan kadib dhacno musuq xafiisyadeena oysan dadka u sinayn oo nin jecleysi iyo eex iyo qabyaalad ay ku jirto marka waxaasoo dhan inaan ka fogaano oo mas-uuliyadana saaran ilaahay aan uga baqanno dadka mas-uuliyaddaas ay naga saaran tahayna aan si wanaagsan ula macaamilno aan ogaano inaan adeegayaal u nahay dadkan tababarkan loo qabtay shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa kaalin ka qaadan doona sidii bulshada caasimadda u heli lahaayeen adeegyo taya leh